dadka ku nool waqooyiga magaalada hargeysa ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan maamulka degmada daarusalaam ee magaaladaasi iyo shirkad ay wataan maamulka oo halkaasi ka qoda macdinta iyo dahabka banaanbaxa ayaa ahaa mid looga soo horjeedo maamulka degmada daarusalaam ee magaalada hargeysa iyo shirkada uu wato maamulka waxaana dhigay dadka ku nool degmada iyo xoogsato deegaanka ah oo ka shaqaysan jiray qodista macdinta iyo dahabka dadka la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan guddoomiyaha degmada iyo shirkada uu wato ee magaceeda loo yaqaano caramaal rag dhaawac ah oo ka mid ah xoogsatada deegaanka ayay warbaahinta hor keeneen oo ay rasaas la dhaceen askar ka tirsan maamulka la baxay somalilan oo shirkad lasoo duldhigay oo laydhahdo caramaal oo hantidii deegaanka iyo dadkii maarata wixii ay lahaayeen la wareegtay oo dhibaato ka geystay deegaanka maluugta marka waxaan doonaya si deg dega looga qaado deegaanka maluugta dhibaataa ku hayaan marka anigu waan hayay raggii ku dhaawacmay maalintii khashaaqada meesha ka dhacday markii hore axmed baal ayaa yidhi maganaysa marka mawlid muuse arkii axmed ku yidhi waa mawlid muuse markaa raggii ay ku dhacday rasaastu ayaa ka mid ahay oo xagga madaxa ka dhacday markaa deetana marka waxaan doonayaa in laga dul qaado dhibaatada meesha ka jirta oo hawsha la laabo deegaankaasi ha laga laabo shirkadaasi dhibaatay ku haysaa hantidii dadkii la wareegtay waxaanu leenahay shirkaddaa buurta la keenay hana laga qaado dhibaatadii nagu hayso waxaan kule dadka aad arkaysaan ee shaashadda idinka muuqan doona waxa isku keenay waxa weeye dhib loo geystay dhibtaana cidda u geysatay waxa weeye guddoomiyaha degmada oo shaarhkii dowladda noo soo xidhay maxaanku yidhaayey dowladdii nagu khiyaameeyey oo hantiga iyagii ku soo duulay oo kowdii habeennimo milatari iyo ciidan na duldhigay hanti waxaanu lahayna la wareegey ashhaadta aanu dhex tegi karin sida inankaasi sheegayna kuwii ka dhaawacmay waa kuwa hadlaya ee maxaanku idhaayey xabaddu ay ku dhacday kuwo kaloo gawaadhi la dulmariyey baa jira waxay intaas ku dareen in qaar ka mid ah la xiray kuwo kalena ay duurka ku jiraan waxaana arrintaas dusha looga tuuray inuu ka dambeeyo guddoomiyaha degmada magacayga waa roodo cismaan cumar waxaan ka hadlayaa deegaanka muluugta degmada daarusalaam hoos yimaada waxaanu ka cabanaynaa deegaanka waxaana la dul keenay ciidan baana la dul keenay waxaan ku yidhi caramaal soomaad garan kabacdi deetana raggayga bilaash lagu xidhxidhay oo sideed habeen xidhnaa ayaa waxaan ku idhi sidii naloo caburinayay sideedan ragga xidhnaa in baa layska soo daayay waxa weeyaan deg deg ha noolooga qaado waxaa jirta annaga deegaankan iyo guddoomiyahaaba caburin bay nagu hayaan waa tuug midnaba ma rab maad rabtaan ma rabno ma rabno
waxa weeyaan dadka meesha lagu laynayo awowgoodii saddexaad baa ku dhashay awowgoodii saddexaad ayaa ku dhashay dhul kale ma yaqaanaan shaqo kale ma yaqaanaan meel kaloo taganoo yaqaanaan ma jirto dhagaxoodaa yeerbaa waa laydiin cashuura layidhi oo dhex galay ragga yagii inta la xidha halkaa lagu guro bilaa camal lagu xidhay qaar baa rasaasi ku dhacday qaar baan waxba waxaan kuhi loo qaban dadkayagu waxayagu waa baabac dee cagta hoosteedaanu ku jirnaa inaadeer walaa guddoomiyihiisa ha noqoto waxaana gebi ahaanba ay ka soo horjeedaan guddoomiyaha degmada oo ay cod dheer ku sheegeen in laga wado maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa ka taagnaa xiisado midaan la mid ah dhowaan ay ahayd markii ay sidan oo kale warbaahinta ka hadleen qoysaska cabanaya dhul ay leeyihiin oo ay xoog kaga qaadanayeen ciidamada booliska somalilan